salaantaas oo ay ku lamaanan tahay mahad mahadnaq ballaaran oo reer banaadir idinkaga mahadcelinayaan gurmadkii ballaarnaa ee aada la soo garab istaagteen iyo walaalnimadii aada muujiseen masiibadii inagu dhacday afariyo tobankii oktoobar oo meel walba laga soo gurmaday iyo tacsiyadii iyo tiiraanyadii aada nala garab taagneedeen iyo sidoo kale mid middaa la mid oo aada noo muujiseen dhacdadii dhacday sideed labaatankii oktoobar intaa kadib marka xiga waxaan idinku soo dhaweynayaa hooyadii soomaaliya caasimaddii dalka ee muqdisho ah waxaana sharaf inoo ah maanta in shirkan qiimaha badan uu ka dhacayo gobolka banaadir oo sharaf weyn inoo tahay inaan idinku soo dhaweyno dhammaantiinna waxaan ognahay soomaaliya maanta waxay u baahan tahay haliyeeyo taariikhdeeda wax ku biiriya oo jiilka soo socda ay xusaan taa oo macnaheedu tahay kaalinta ay ku yeeshaan dib uyagleelidda qaranka soomaaliyeed waxaana hadda loo baahan yahay midnimo iyo wadajir oo ay soomaaliya wax ku qabsato ma raba inaan hadalka ku dheeraado dadka badankiis waxay weydiiyaan haddii daacadnimo jirto soomaaliya waa la nabadayn karaa anigaa kadib isweydiiya sidee daacad lagu heli karaa waxay ila tahay qof soomaaliya nacab ma jirto ee danaha iyo aragtida ayaa kala duwan ee aan idin weydiiyo danaha siyaasadda ma midayn karnaa soomaaliya ma soo celin karnaa sharaftay lahayd waa hubaa shacbiga meel walba waa diyaar ma isku furnaa qarannimada udabkeeda iyo udabadeeda iyo sidoo kale ma taagnaa muhiimadda iyo ahmiyadda iyo sharafka karaamada uu leeyahay meesha uu mudnaa walaalayaal ugu dambayntii waxaan idin leeyahay soo dhowaada waa magaaladiinnii waa caasimadiinnii waa hoygiinnii aad iyo aad baa umahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu